go-aankaas wuxuu ku saabsan yahay heshiiskii lagu saxeexay camar shalay oo bishu ahayd soddonkii bisha toddobaad laba kun iyo afar iyo toban dowladda puntland markay aragtay heshiiskii maamulo sameynta gobollada dhexe ee taariikhdiisu ahayd soddonkii bishii toddobaad laba kun iyo afar iyo toban markay eegtay dastuurka dowladda federaalka qodobka kontaniy qodobka kontonaad faqradiisa shanaad iyo lixaad markay aragtay qodobka konton iyo labaad faqradiisa labaad xarafka ba iyo faqradiisa saddexaad dowladda puntland waxay go-aan ku gaartay sida soo socota dowladda puntland waxay ka soo horjeedaa heshiiska maamulo sameynta gobollada dhexe kaasoo khilaafsan dastuurka dowladda federaalka ah waxay dowladda puntland aada uga xun tahay ka qaybgalka xubnaha beesha caalamka iyo inay markhaati ka noqoto heshiis khilaafsan dastuurka dowladda federaalka ah waxay dowladda puntland nasiib darro u aragtaa in madaxdii sare ee dowladda federaalka ay horseed ka noqdaan heshiis ka hor imaanaya dastuurka dowladda federaalka ah iskana horkeenaya bulshada soomaaliyeed dowladda puntland waxay wada tashi ugu yeeraysaa xubnaha kaga jira dulayaasha dowladda dhexe ee ka soo jeeda deegaanada puntland muddo shan iyo toban cisho gudahooda ugu dambeyn shan iyo tobanka bisha agost laba kun iyo afar iyo toban dowladda puntland waxay dib ugu yeeraysaa xubintii uga wakiilka ahayd guddiga dib u eegista dastuurka marwacaasho geella diriya dowladda puntland waxay go-aan ku gaartay in gebi ahaanba ay joojiso wixii xiriir iyo wada shaqayn ah ee ay la lahayd dowladda dhexe ee federaalka ah dowladda puntland waxay caddaynaysaa wax alla wixii dhib ah ee ka yimaada heshiiskaas aan sharciga ahayn ee maamulo sameynta gobollada dhexe ee lagu sheeganayo qeybo ka mid ah deegaanada puntland ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka ah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu